mabxaskii shanaad waa mabxaskii shanaad fi nida nidihii baan idin ka hadlaynaa nidahaa sida aynu garanayno nidahaa sida aynu garanayno qaybtii wuxuu ku jiray dalabiga ahaa waana mabxaskii ugu dambeeyey shantii mabxasu inoo soo ballan qaaday annidaau niduhu huwa niduhu dalabu lmutakalim waa ninka mutakalimkiihi marka uu dalbayo iqbaala almukhaadabi ka uu la hadlayaa inuu soo qaabilo calayhi isaga bixarfin xaraf buuna ku dalbayaa xarafkaasoo naa'ibin naa'ib ka noqonaya manaaba unaadii unaadii meesheeda ama adcuu meesheeda kolka haddaba xarafkan yaa ah ama xuruufuniduhu unaadii buu naa'ib ka yahay ficilkaa iyo faacilkiisa oo wada socda ayuu xarafka yari naa'ib ka noqonaya yaa cali kolkaad tidhaahdo bimacnaa dhawaaq inaad nin u dhawaaqisid baa la dareemaya haddaba dhawaaqa waxaa faa'iideyn jira dee ama unaadii buu ahaa ama adcuu buu ahaaye ficilkii iyo faacilkiisiiba yaadaa yar baa xarfunidahaasa naa'ibka ah annidaau niduhu huwa niduhu dalabu lmutakalim mutakalimka dalabkiisa weeyaan iqbaala almukhaatab ka lala hadlayo iqbaalkiisa uu dalbo calayhi isaga uu soo qaabilo bixarfin xaraf buu ku dalbayaa xarafkaasoo naa'ibin naa'ib ka ah manaaba unaadii unaadii meesheedii almanquul min alkhabar ee khabarka laga naqliyey ila alinshaa inshana loo naqliyey unaadii waxay ahayd waan dhawaaqayaayo khabar bay ahayd warran war buu ahaa laakiin waa laga naqliyey warnimadiiyo waxa loo soo naqliyey inshaa loo soo naqliyey wa adawaatuhu adawaadka adawaatu nidaha ihi hamaanin waa sideed sideed erey baa layskugu dhawaaqaa alhamsa wa ey wa yaa wa waa wa ey wa ayaa wa hayaa wa waa sideeddaa kelmadood ama sideeddaa xaraf sideeddaba waa layskugu dhawaaqaa hamsaha waa layskugu dhawaaqaayo amuxamed baad odhan kartaa amuxamed waa hamse keliya eyda waa layskugu dhawaaqaa aan midka lahaynoo ey allah baad odhanaysaa ilaahayo weeyaan ey allah yaada waa layskugu dhawaaqaayo yaa allah waada waa layskugu dhawaaqaayo waa nudbada weeyaan marka baabka baabu nudbaha la joogo ayaa waada layskugu dhawaaqaa nudbaha naxwaha dib ugu noqo naxwaha ayaa baabab idil kaga hadla nudbuhu wuxuu yahay nudbuhu waa markaad ruux u ooyey sideed u qaylinaysid taasaa nudbe loo yaqaana waan arki doonaaye waa waa baa la odhanaya kolkaa waa dahraah baad odhanaysaa kolkaad dhabarkaaga ka ooyeysid maad aragtay ama dhabarkaaga kolkaad ka xanuunsanaysid kolba meesha laga xanuunsanayo ayaa nudba de ayaa ayaad u nudbaynaysaa ad u dhawaaqaysaa waa cumaraah baad odhanaysaa haddaad cumar nin la yidhaah u ooyeysid ama aad u xanuunsanaysid waa cumaraah waa ra'saah waa dahraah waa caynaah saasaad odhanaysaa waadaasina waa noocaa eyduna waa markay madan tahe ey eedaasna eedaa uu inoo qoraye madan eedaana waa la iskugu nidoynayaa soomaalidu eedaa way taqaanaayoo ee yaa aabo yaadii baa lagu daraya laakiin soomaalida eedii iyo yaadii laba xarfu nidaynta laskeliyo ayaa ama ee yaa hooyo ama ee yaa aabo waa xarfu nidaheeni aad garanaysiin ayaana waa noocaasoo kaleo ayaa hablaha inoogu dhawaaqnaa inagu ayaa heblaaya baynu odhanaynaa waa ayaadii xarfunidaha ahayd kolkaa ayaa waa waa xarfunida caadi carabiya hayaana isna waa xarfunida sax ah wa waa intaasiba xuruuftii xuruufunidaha ahayd ayay noqonaysaa ee sideedda ahayd wahiya iyadu fil isticmaali xagga isticmaalka nawcaani laba qaybood weeyaan laba qaybood bay u qaybsantaa wax qariiba iyo wax baciida innagu haddaynu soomaali nahay kelmadda aynu u dhawaaqayno ninkaynu u dhawaaqayno magiciisa xagga hore xarfunidaha ma gelinno oo markaad cabdi u dhawaaqaysid xagga hore gelin maysid sidaan carabtu xagga hore u gelinayse inagu xagga dambaynu gelinaynaa kolkaasan xaraf wow ama xaraf kale aynu xagga dambe kaga kaga xidhiidhinaynaa ibraahiimow baad odhanaysaa cabdiyow intaa owdaa dambeed xagga dambe ka tirinaysid intaasa inaga xarfunido kale inoo xisaaban hadda waxaynu ku kala duwannahay afkan carabiga xagga hore ayuu xarfuniduhu kelmadda loo dhawaaqaya ka galaya xaggaa hore markuu ka galo ee xagga hore uu ka maro haddana xarfunidaha ayaa keensada ka aad la hadlaysaa inuu qariib yahay iyo inuu baciid yahay innaga kaad la hadlaysaa inuu fog yahay iyo inuu dhow yahay codkaa keensada marna hoos baad u hadli oo kii aad la hadlaysay baa qariiba marna kor iyo saray baad u hadlaysaa oo kaad la hadlaysay ayaa noqonaya mid baciida innaga kolkaa ka fog iyo ka dhow waxa farqiga u dhaxeeya keliya wuxuu noqonayaa un kolba codkan qaabkaad ugu dhawaaqday laakiin carabta xuruuftaa faa'iidaysa xuruuftan haddaad xarafka bedhkood doorato xuruufta bedhkood kaad u dhawaaqaysid ayaa baciida xuruufta bedhkoodna kaad u dhawaaqaysid ayaa qariiba codku muctabarba ma aha kolkaa carabta agteeda codkeennani waxba muctabar maahe waa xuruufta waxa muctabarkiihi wahiya xuruuftaa sideediihi fil isticmaali xagga adeegsiga nawcaani laba nooc ayay ka kooban tahay alhamsatu midi waa hamso waay midina waa ay alhamsatu hamsaha iyo waay labadaasi linidaa'i alqariib ka dhow marka loo dhawaaqayo ka dhow ee qariibkaa marka loo dhawaaqayo hamsiya ay baa loo adeegsadaa cali haddii lagu yidhaah waa nin qariiboo kula jooga ay cali haddii lagu yidhaahdana waa nin qariiba labadaasiba waa dadku aadka u dhow sideeddii laba markaynu ka saarnay lix baa soo hadhay sow maaha wa baaqi aladawaat adawaadka baaqigee lixda ka koobani linidaa'i albaciid ka fog marka loo dhawaaqayo weeyaan lixdaasiba ka fog baa loo adeegsadaa halkaasi waa daahirulxaal xaalkii daahirka ahaa weeyaan kolkaa taa ku dhaqmisid muqtada daahirilxaal so maynaan soo baranin waa muqtada daahiralxaal ka dhow ka dhow dhowidani waa xaal maxayna kaa dalbaysaa adi dee muqtaday kaa dalbaysaa muqtadahaasina waa inaad hamsiya ay ku aad kula hadashid haddaad hadalkaagii ka dhow markaad la hadlaysay aad ku soo saartid isagoo hamsiya aydii watana waa mutaabaqadii ka fogi waa xaal fogaanshuhu muxuu kaa dalbayaa kan fog markaad la hadlaysid inaad xuruufta kale u adeegsatid haddaba haddaad hadalkaagii soo saartid adigoo xuruuftii kale adeegsanaya mutaabaqadii bay noqonaysaa mutaabaqatu muqtada alxaal maynaan xaal khafiyana soo baranin ama khilaafu daahir maynaan soo baranin khilaafu daahirkiibu imika qabanaya waqad yunazalu waa la dejinayaa albaciidu kii fogaa baa la dejinayaa mansilata alqariibi ku dhow meeshii baa la dejinayaa fa yunaadaa waa loo dhawaaqaya bilhamsati iyo waay baa loogu dhawaaqaya ishaaratan kii oo laysku tilmaamayo ilaa annahu isagu lishiddati istixdaarihi istixdaarkan iyo xaadirsigan adag fii dihni almutakalim ninka hadlaya wadnihiisana uu xaadirka ku yahay ayuu saara noqday kal xaadiri ku xaadir ah macahu miciisa oo kale oo laa yagiibu aan ka qarsoonan ka qarsoonaanaynin can ilqalbi qalbiga wa kaannahu waxabaad moodaa maathilun inuu taagan yahay amaama alcayni indhaha hortooda ka qowli shaacir kii fogaa ee xuruufta fogfog lagula hadlayey ayaa haddii qalbigaaga marnaba uuna ka baxaynin eeg jismiyan iyo daatiyan wuu u fog yaho waxa laga yaaba magaalo kale inuu joogo laakiin qalbiyan buu u dhow yahay oo qalbigaad mar kasta ku haysaa kolkaa xaalka daahirkiihi muxuu ahaa in dee jis jidhkiisa la eegiyo jismiga oo xuruuftii baciidka loo loogu nideeyo haddaba lama cibraynin taaye waxa la eegay istixdaarkan dihniga maskaxdaadan uu ku jiraa la eegay kolkaasaa qariibkii lagula hadlay xagga maskaxdaadu eegaya waa khilaafu daahir weeyaan sow maynaan arkay khaali dihniga inaynu dhigayni halkee sow maaha munkir meeshii ama ama mutaradid oo kale maynaan dhigaynin laakiin nugtaa taallay sow maaha iminkana baciidkii baan qariibka meeshiisa dhigaynaa nugtaa taallo oo maskaxdu kaaga jiraa mar kaste waxa maskaxda mar kaste kaaga jira haba fogaadee waa ku kula joogoo kale dee si fudud oo aayara ula hadal waqad yunazalu in la dejiyaa laga yaabaa albaciidu baciidka ayaa la dejinayaa mansilata alqariibi qariib mansiladii fayunaadaa waa loo dhawaaqayaa bilhamsati ayaa loogu dhawaaqayaa wa ayna waa loogu dhawaaqayaa ishaaratan kii oo laysku tilmaamayo ilaa annahu isagu lishiddati istixdaarihi istixdaarkiisan adag iyo xaadirsigiisan adag ee fii dihni almutakalim mutakalimka dihnigiisa iyo qalbigiisa uu kusoo xaadirayo ayuu saara ahaaday kal xaadiri ku xaadir ah macahu mutakalimka miciisa oo laa yagiibu aan ka qarsoonaanayn can ilqalbi qalbiga aan ka qarsoonaanayn wa kaannahu waxabad moodaa maathilun inuu taagan yahay amaama alcayni indhaha hortooda ka qowli shaacir waaba shaacirka qowlkiisii wuxuu idhi ninkaa gabayaagiihi السكان نعمان الأراك تيقنوا لأنكم في الربع قلبي سكان نعمان الأراك وميل ويان موقع ويان سيدي بلاغ الوالد حضا إنكم ريني ومكان باس آيان نعمان الأراك لي لهذا مكان كاس ننك المتكلم كيقبا ياقيه مجهوغو مكان كاس هو مكان آدو فقويان ويكل فوقي ننك المتكلم كي مكان كريم هذا واحد حصوصتا مركا لورد واقعي inuu xuruuftii baciidka ugu dhawaaqo ayay ahayd muxuu keensaday laakiin hamsuu keenay oo wuxuu yidhi asukaana nacmaan nacmaani alaraak meeshii nacmaanularaak la odhan jiray kuwii deganaayow tayaqanuu waxaad yaqiinisiin biannakum idinku fii rabci qalbiya qalbigayga badhsankiisa sukaanun inaad degan tihiin inaad qalbigayga badhsankiisa degan tihiin taa yaqiiniya oo hays odhanina waad fogtihiin buu yidhi kolkaa qariibkiiyo hamsihiiyabu ugu nideeye ma arkaysa sababta maxaa keenay nimankani way fog yihiin oo waa laogyaho nacmaanularaag bay degan yihiin waxa keenay uu qariib uga dhigay maskaxdiisayna ka baxaynin marnaba markaasuu hamsihii adeegsaday qariibka ka faa'iidaynaysay
أسكان النعمان الأراك تيقن بأنكم في الرابع قلبي سكانون asukaana nacmaani alaraak nacmaanu laraak meeshii la odhan jiray kuwii deganaayow tayaqanuu waxaad yaqiinisiin biannakum oo idinku fii rabci qalbiya qalbigayga dhexdiisa sukaanun inaad degan tihiin waxaynu uga jeednaa asukaan hamsahaasi waa xarfunida sukaanna waa dadka loo nidaynayo baciid bay ahaayeene qariib baa laga dhigay sababta qariib looga dhigayna waxa weeyaan sidaad garanaysid qalbiga ayuu mar kaste ninkani ku hayaa waa baciidkii oo qariib meeshiisii la keenay sow maaha dee qariibkana waa in baciid meeshiisa la geeyo qariibka waa in baciid meeshiisii la geeyo ninku hadduu dhagoolo yuhu kula taagan yahay maadan saray ugu dhawaaqaynin isagoo qariib ahaabaa baciid halkiisii dhigtay waqad yunazal waa la dejinayaa alqariibu qariibka waa la dejinayaa manzilat albaciidi baciid manziladii baa la dejinayaa fayunaadaa waa loo dhawaaqaya bigayri alhamsati hamse kayrkeed baa loogu dhawaaqaya wa ay ay kayrkeed baa loogu dhawaaqaya ishaaratan waxaana laysku tilmaamayaa markaa ilaa culuwi martabatihi martabadiisu inay sarrayso ka kuu dhow ee laakiin martabadiisu aadka ay u sarrayso dhowidiisan eegi mayside martabadiisa sarraysaad eegaysaa martabadiisii fogeyd kolkaasaad sidii wax fogoo kale ula hadlaysaan ilaa culuwi martabati fa yujcalu waxaa laga dhigayaa bucdu lmansilati mansiladiisan aadka u fog kaannahu bucdun isagoo fogaaday filmakaani xagga makaanka bucdigii makaanka oo kalea laga dhigi ka qawlika waa odhaahdaadaba yaa mawlaaya baad odhanaysaa yaa mawlaaya ilaahay kaama fogadee yaa mawlaaya wa anta macahu miciisaaba tahay kaama fogo ilaahay macaaga weeyaan mar kaste haddana yaa mawlaaya oo yaadii xarfunidaha ahayd ayaad adeegsanaysaa ama yaa allah ayaad odhanaysaa lidalaalati waa tusin calaa ana almunaadaa ka loo nidaynayaa cadiimu lqadri qadarkiisu inuu sarreeyo rafiicu shani shanigiisuna uu wen yahay ilaahay qadarkiisu inuu aad u sarreeyo ayaad kolkaa tilmaamaysaa baciidka aad ka dhigtay aw ishaaratan ama waxaa la tilmaamayaa ila nxitaati mansilatihi mansiladiisu inay aad u hoosayso ay liidato iyo wadarajatii derajadiisuba shaygu hadduu aad u liito wax liito liito liito yahayna liidashada ayaa fog iyaduna kolkaa isagii kuu dhowaa eegi mayside man mansiladiisan aadka u liidata ayaad qiimaynaysaa sidii isagoo fogaaday oo kale ayaad odhanaysaa oo xarfinidihii baciidkaabaad kula hadlaysaa waa ka qawlika odhaahdaada ayaa haadaa kanow liman huwa macaka ninka kula jooga ayaad odhanaysaa ayaa haadaa ayaa haadaa markaad leedahay kanow dee sidaad garanayso waa nin liita liidashadiisii fogayd ayaad kolkaa isagu inuu kaa fog yahoo kale ka dhigtay aw ishaaratan ama waxaa la tilmaamaya ilaa anna saamica ninka saamicee dhegaysanaya ligaflatii gafladan uu ku jiro wa shuruudi dihnihi iyo maskaxdiisan ordaysa marba baxaysa kaannahu sidii isagoo hayru xaadirin xaadir oo kale baan ahayn hadduu saamicu uu qalbigiisu foofaya ka warran ninkii aad la hadlaysay buu mar kasta qalbigiisu foofayaayo jidhkiisiina wuu ku ag jooga qalbigiisiina magaalooyin kaleu ka sheekaynaya markaa maxaad samaynaysaa qalbigaad iyadana eegeysaayo si baciidoo kale aad ula hadlaysaa waa ka qawlika odhaahdaada lisaahi ninkii saahiga ahaa ee sahwisanaa ayaa fulaan baad odhanaysaa ayaa fulaan yaa fulaan markaad leedahay waa saahigii wa ka qawli lbaaruudi ninkii baaruudi la odhan jiray hadalkiisiiba weeyaan iyo gabaygiisii muxuu yidhi
يا أيها الزادر المزور من سلفين مهلا فإنك بالأيام منخدعون
yaa ayuha saadir ninkan buu isla weyne iskibrinayow almuswaru ee xaqa garab maray min salafin caqli xumaanna la garab maray xaqiiyow keenani selafkii wuxuu ka dhigay inuu kibirkiiyo isla sarraynta yahay laakiin selafka inta badan waxay odhan jireen caqli xumaanta maangaabka ninku markuu maangaab yahay ayaa la odhanayaa selaf yaa ayuha saadir wa kan saadirka iskibrinaya almuswaru ee xaqa garab maray min salafin caqli xumaan xaqii la garab marayow mahlan erbel istaag oo ka joogsa buu ku leeyahay xumaha fa innaka adigu bilayaami maalmaha ayaad munkhadicun ku khayaanmaysaaye maalmaha kollaba ku celin doono ku waabin doonee bel istaag baad leedahay maalmaha ku qaban doonee kolkaas selafku waa saad kaa iminka aynu leenahay caqli xumaantu waa saad haddii sidiinad ka dhigto dee selafkii buu noqonayaa saxda ahaa mahlan fa innaka bilayaami munkhadicu nimanka luqawiyiintii markay iscaayayaan magacunbay isku beddelaan magaca unbay isku beddelaan iminka selaf siinku ammaan buu ahaa haddaad laakiin saad ka dhigto dee wixii maangaab buu noqonayaa cay haddaad anta salafun tidhaahdo ama anta salafiyun haddaad tidhaahdo ood saad ka dhigto dee maangaab baa tahay weeyaan waa cayi aad baa lagu caayaya kolkaa nacam ha odhanin oo siinkiyaa u fahmin adiguna siinkii hamoodi halkaa aniga kaygu mahlan fa inaka bilayaami munkhadicun bacdaa ma qorin idinku bilayaami bacda mu idiin qorayaa sax weeyaan saasaa sax ah bilayaam anaa ku qoray laakiin bacda muun qorin isago yaa ayuha saadir war ninkan buu leeyahay tegaye iskibrinaye isla weynow almuswaru ee sidaad garanayso dee xaqii garab maray min selafin maangaabnimo la garab marayow mahlan bel istaag fa inaka adigu bilayaam ayaamaha ayaad munkhadicun ku degmaysaaye yaa ayuha saadir buu ina leeyahay iminka saadirkani waxaa laga yaabaa inuu maciisaba yahay wuu la joogaaba ninkan ula hadlaya xarfunidihii yaa ahaa buu kula hadlay maxaa yeelay ninkani dee waa nin sidaad garanayso sa- waa nin martabadiisaa liidataa martabadiisii liidatay ayuu ka dhigay sidii isagoo fogaaday oo kale iminka inagu tusaaleheenna wuxuu usoo qaatay saahi buu usoo qaatay saahi ayuu sheekeynani usoo qaatay waqad takhruju inay baxdaa laga yaabaa alfaadu nidaa'i nidaha alfaadiisu can macnaaha macnaheegii bay ka baxaysaa alasliyi ee asalka ahaa ilaa macaanin macaani bay u baxaysaa ukhraa kale oo tufamu laga fahmayo min asiyaaqi siyaaqa laga fahmayo bimacuunati alqaraa'ini qaraa'inta kaalmaynteedaanaad ku garanaysaa qaraa'inta iyo siyaaqa ayaa kolba kutusaya oo gacanta ku qabanaya wa min ahami daalika arrinkaa waxaa ugu muhiimsan aligraa'u igraha waa dhiirigelintii naxwu qawlika waa odhaahdaadaba liman aqbala ninka kuu yimid yatadallamu kiyoo dulmi kuu sheeganaya aad ku tidhaahdo yaa madluum nin baa ku yidhi hebel baa idulmiye uu kugu soo dacwoonaya isagoo dacwadii bartanka ka maraya unbaa tidhi yaa madluum zid madluumow badii kordhi yaa madluum kan la dulmiyey baa tidhi bimacnaa ninka qalbigiisaad taabanaysaa markaa nin la dulmiyey oo isku arkay in la dulmiyey haddaad tidhaahdo alla ilahi waa lagu dulmiyey waabaad ka sii de qalbigiisiibaad taabanaysaa waxba uma teraysid markaa waxa weeyaan igri waa boorin in la dulmiyey inuu caddaysto meel kastuu taagan yahay ummadda u sharxo ayaad ku boorinaysaa aad ku igraynaysaa walistiqaasa istiqaasadu waa kaalmihii markaad kaalmo doonaysid waa naxwu qawlika odhaahda waa naxwu qaw waa naxwu yaa lallahi lilmu'miniin kelmaddan cumar binu khadaab wakhtigiisii markay abaartii dhacday ayuu kelmaddan adeegsaday yaa lallahi lilmu'miniin ilaahayow waxaan kugu yeedhayaa mu'miniinta yaa lallahi lilmu'miniin ilaahow mu'miniinta ayaan kuugu yeedhayaa ilaahow mu'miniinta ayaan kuugu yeedhayaa yaa lallahi lilmu'miniin waa istiqaasa ilaahow muslimiinta u kaalmee weeyaan yaa lallahi lilmu'miniin marka la leeyahay ilaahow muslimiintii u kaalmee ayuu macnihii noqonayaa yaa lallahi lilmu'miniin wanudba nudbada waxaa loo yaqaanaa tafajuca ama tawajuca ayaa la yidhaahdaa markaaad xanuunsanaysid eed ama adigu jidhkaagan ka xanuunsanaysid ama cid calaaqi iyo xidhiidh kula leh aad ka xanuunsanaysid markaasaa nudbada la adeegsadaa kolkaa nudbadu waa ayaa inta badan loo adeegsadaa waa kelmaddii waa ahayd waa inagii marka dhaweyd soo ahayd nud baa loo adeegsadaa waa naxwu qowli shaacir oo kale muxuu yidhi
فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقصون ووا آسفا كم يظهر النقص فاضلون waxa wax lala yaabaa ama laga xanuunsadaa balaag ahlulfadligiina naqsi unbay sheeganayaan dadkii ahlufadliga ahaa naqsi unbay sheeganayaanoo haddaad nin dee ilaahay yaqaano ama ilaahay ku xidhan haddaad aragto ku odhan maayo wax kaste waan dhameeye nin khayr badan baan ahay ku odhan maayo waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo anu waxaan ahay ninkii ilaahay xaqiisii lumiyey ee noocan naftiisuunbuu haystaa taqsiir iyo canaan buu naftiisii ku haystaa ninkii liitay ee ma garanaysaa dembiilaha ahaa wuxuu leeyahay maasha allah dee weli baan ahay oo waliyullahi almukaram ya ilaahay waxaan ka filanaya waxaasoo nimco ah ayaan ilaahay ka filanaya arrinkaasi waa arrin lala yaaba buu leeyahay fawaa cajaban waxa wax lala yaabaa kam yadacii imise ayuu ayaa sheeganaya ayuu sheeganayaa alfadla fadli naaqisu nin naaqisoo liitaa nin liitaa muxuu fadli sheeganayaa buu ku leeyahay wawaa asafan wax laga murugoodo waxa ah kam yudhiru imisoo muujinaya annaqsa naqsi faadilu ninkii fadliga lahaa haddaba waadaasi waa nudba oo waa xanuun wax loo dhawaaqayaa ma jire waa xanuun weeyaan wa tacajub tacajubkana niduhu wuu usoo arooraa waa ka qowlihi shaacirka qowlkiisa يلك من قنبورة بمعمر خلا لك الجو فبيض واصفر shaacirka nooca odhanaya ridsigaa aqriyaya ninkaasoo kaleba weeyaan yaa laki min qumburatin yaa laki maxaa ku ahaaday min qumburatin qumbur maxaa kaaga ahaaday qumburkoo bimacmarin macmar meesha la yidhaahda jooga khalaa laki waxaa khaali kuu noqday aljawu hawadiibaa khaali kuu noqotay fabiidii iska ukuneeyo iska dhal oo wasfirii sawdadkaagii kala duduwanaana iyo codkaagii macaanaana ku dhufo halkan waad aragtaayo ninkan gabayaagiyo yaa laki min qumburatin bimacmarin odhanaya waxaan beydkan u arki jiray min qumburatin in loogu dhawaaqo min qumburatin laakiin iminka kani wuxuu qorayaa yaa laki min qubaratin qubaratin bimacmarin qubara saasuu anigii qoraya qubara idinka waxaan umalaynaya qubaruu qorayaa soo mahayn qubaruu qorayaa qubaratin buu kaygani qorayaa waa qubara sow maaha kolkaa waa shimbir yaa laki min qumburatin qumbur baan laakiin arki jiray gabayaagan ku arki jiray yaa laki maxaa ku ahaaday min qumburatin qumburkaaga ahaaday qumburkoo bimacmarin meeshii macmar la odhan jiray joogow khalaa laki waxa qaali kuu noqday aljawu hawadiiye fabiidii iska ukuneeyo wasfiri codkaagii yalaaya mac shimbir buu la hadlayaa shimbirta qumbur la yidhahaya meeshii macmar la macmar la odhan jiray joogtaay cidi kulama joogto cidku dishaa ma joogtee iska dhal buu yidhi oo halkaa ku dhal wasfiriyo codkii yaraaya macaanaana ku dhufo buu leeyahay cidku soo dhegaysanaysaa ma jirte gabayga ninkii koowaada tiriye way isku khilaafaan uu dabaduye inan baa tiriyey inan yar oo aabbihii gabaya ahaa sidii imrawlqays qisadiisii oo kale ka soo wariyaan aabbihii baa gabayaa ahaayo waxay tilmaamaan intuu gebyi waayey ayuu aabbihii yidhi arrinankan iga qaada oo intaad kaxaysiin ceelkii meeshii macmar la odhan jiray ceelkii deg- jooga ceelkii halkaa biyaha lahaa ceelkaa geeya buu yidhi markaad ceelkaa geysiinna intaad labada qacmood qabatiin ceelka ku rida biyahaasi halliqaane waxay sameeyeen intay inankii yalaa soo qaadeen dee jaahiliga wax kastaa way kasu uu ka suuroobaya si uma ogid intay soo qaadeen ay garbaha qabteen bay ceelkii ku rideen kolkay ceelkii ku rideen biyahaasaa inanka yar saa loogu hayaa markuu sakaraado ayaa laga soo yar saaraa haddana waa lagu celiyaa noocaa dhibaato noocaas oo kale cadaab noocaas oo kalea la marinayay inankii yaraa kolkuu sakaraadiyo besdii maray gabayaana ma ahayn ayuu dee beydka ka bilaabay gabayii يا لك من قنبورة بمعمر خلا لك الجو فبيض واصفر wuxuu idhi shimbirta yaree macmar qumbur la odhan jiraye meeshii macmar la odhan jiray joogtaay halkaa iskaga ukunee buu leeyahay cidi kulama joogtee halkaa iskaga dhal ya sawdkii yaraa ay macaanaana ku dhufo kolkaa waa la isku khilaafaa beytkaa laakiin laba nin ayay udabadu u kala wariyaan ninkaasaa lahaa iyo ninkaasaa lahaa ayay iskugu khilaafaan oo mutafaq ma ahaan jirin waa yaab yaa laki min qumburatin bimacmarin wuxuu la yaaban yahay shimbirtii qumbur ahaydee meeshii macmar la odhan jiray joogtay taa ayuu aad ula yaaban yahay ninkani zajrigana wuu usoo arooraayo waa ka qowlihi afu'aadii matal mataabu alama tasxu washaybu fawqa ra'si alama maskaxdiisuu la hadlaya ninkani waa dhin ciroobay haddana dembigii unbay naftiisu mar kasta kusii hogaaminaysaa isagoo ciradii leh kolkaasuu yidhi afu'aadii war maskaxdaydiiyo buu yidhi maskaxdiisuu la hadlaya hamsaha afu'aadii ku jira waa xarfu nida afu'aadii maskaxdaydiyey matal mataab goormaad ilaahay u tawba keeni mas caqliyow goormaad ilaahay u tawba keenaysaa buu yidhi alamaa tasxo war miyaadan miyirsanin oo xumihii aad ku jirtay miyaadan ka soo miyirsanin washaybu hadda ciraduna fawqa ra'si madaxayga dushiisa ayay alama kus ayuu kusoo degaye ciradiina way igu degtay oo ciradiina waatan waan caddaadaye miyaadan xumihii ka miyirsanaynin buu ku leeyahay qalbigiisu la hadlayaayo kolkaa afu'aadii kolkuu leeyahy waa zajriyo qalbigiisa wuxuu ka eryayaa zajrigu waa eryin eryid weeyaan wuxuu ka eryayaa ninkani qalbigiisa xumaha uu ku dhaqaaqayo ayuu ka eryayaa afu'aadii matal mataabu alama tasxu washaybu fawqa ra'si alama taxasur waa qoomamada iyo tawajuc xanuunsiga xanuunka markaad werwaraysid ayaa laga yaabaa inaad xarfunidaha la timaadid waa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale yaa laytanii kuntu turaaban yaa laytanii alla miyaan kuntu ahaada turaaban caro ahlu naarka kolka naarta lagu xereeyo ee albaabada loogu xidho ayay odhanayaan alla miyaanu carro ahaano carradaa ilaahay uuna la xisaabtamaynin maanu carradaas oo kale iska ahaano addoommo lala xisaabtamayo maxaanu u ahaynba waa werwer iyo xanuun weeyaan wa ka qowli shaacir waa gabayaaga hadalkiisa oo kale gabayaagaasi muxuu yidhi
أيا قبر معنى كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعان qabri buu la hadlaya nin maca la odhan jiray qabrigiisii ayuu tegey ninkani deeqsi buu ahaa wuxuu tilmaamayaa markuu deeqda bixiyo berigaa buuxsami jiray buuhi deeqdiisa aawadeed badduna way buuxsami jirtay deeqdiisay buu ayuu buu- ayuu ku buuxin jiray berri iyo badba ninkii deeqdiisu berrigan iyo baddaba ay buuxinaysay ayaa geeriyooday kadibna iil yar unbaa ku unbaa la egaadoo ku fillaaday iil yar ayaa ku fillaaday isagiiyo deeqdiiba way wada dhinteen buu ku leeyahay isagiiyo deeqdiiba markay wada dhin- dhinteen iil yar baa ku filaadoo qabriga intii luxudka ahayd luxudkii unbaa deeqay isagiiyo deeqdiiba kolkaasuu intuu yaabay ayuu qabrigiisii dul yimid oo kolkaasuu yidhi war qabrigana waxaan ku weydiiyey buu yidhi ninkan deeqdiisa oo keliya hadda isaga markii laga reebo deeqdiisa oo keliya berigiiyo baddaba way buuxin jireene saa'il ka yari oo daaqdii iyo isa- iyo- iyo isagiiba oo u wada qaaday buu leeyahay seed u wada qaaday deeqdiisa beriga ayaa- ayayba buuxin jirtay iyo baddaba أيا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مطرعا أيا قبر معن ننكي معني لورنجري قبر جيسو كيف واريت سيادو قريسي جوده ننك ديق ديسي وقد كان وحوها منه ديق دي حقيسة البر برق إيو والبحر بضبا مطرعا مثل بوحيه بضا إيو برق بوي بوحسمي جيران ديق دي آوذي دي وحليه سيباد ديق ديسي يدو قريسي haddaba waxaa jira halkaa xarfu nidaha waad aragtaa wuxuu nidahani u soo arooraya waa taxasur ninka nin dhintay oo deeqsiya ayuu de qabrigiisa taagan yahay kolkaa u werweraya werwer badan ayuu muujinaya wa tadakur tadakurku waa xusuustii waa ka qowlihi shaacirka qowlkiisa ayaa manzilay salmaa salaamun calaykumaa halil azminu laati madayna rawaajicuun ninkani inan salme la odhan jiray laba guriyay deganaan jirtay ayuu yimid intuu labadeedii qol yimid ayuu la hadlayaa labadii qol kolkaasuu leeyahay ayaa manzilay salma inantii salme la odhan jiray labadeedii qolay salaamun calaykuma salaami dushiina ha ahaato waan idin salaamayaa buu yidhi labadan guryow maxaa yeelay inantaa ayaaba idin deganaan jirtay buu leeyahay kol hadday inantaasiba deganay salaan iga iga aqbala markuu intaa yidhi ayuu wareeray kolkaasuu tamanigii buu istifhaam ku soo saaray hal shalay waynagii soo barannay in tamaniga tamaniga loo adeegsado markaasuu yidhi halilazman yuu la hadlayaa labadii guri buu la hadlayaa halilazminu waktiyadii allaatii kuwaasoo madayna tegay rawaajixu mayay soo noqonayaan waktiyadii inanta halkan aan kusoo buuqan jiray buu leeyahay ama halkan aan ku ku arki jiray baljoogii dib ma ka soo noqonayaan kolkaa waan tamaniyayaa weeyaan tamani buu muujinaya tamanigii buu hal oo suuratulistifaama kusoo saaray tamanigu wuxuu ahaan jiray wax marnaba aanu damac kaaga jirine kolkaa cadaab buu arkay inuu leyte cibaareeyo alla miyay soo noqdaante waxaan soo noqonayn kolkaasuu hal ka dhigtay sidii aynu shalay soo barannay haddaba ayaa manzilay salma kolkuu leeyay waa tadakur xusuus weeyaan inantiibuu xusuustay ayaa manzilay salma salaamun calaykuma halil azminu laati madayna rawaajicu ayaa manzilay salma salaamun calaykuma halil azminu laati madayna rawaajicu taxayur iyo tadajub taxayur waa wareer ninku markuu leeyahay waan wareero waxbaba ma kala garanayo iyadana wuu adeegsanaya oo niduhu usoo saaraya Taja- tadajurkuna waa xanuunkii waa naxwu qowlihi shaacirka qowlkiisa oo kale wuxuu yidhi ayaa manaazila salma ayna salmaaki min ajli haadaa bakaynaaha wa bakaynaaki ayaa manaazila salma guryihii salmaay buu yidhi guryihii salmaay waa guryo imika ka dhigaya markii horena wuxuu inooga soo dhigay maxay laba guri buu ka soo dhigay ayaa manaazila salma inantii salme la odhan jiray guryaheegiyey ayna salmaaki may guryihii may inantii salmo guryihii buu leeyahay guryihii salmo may salmo buu leeyahay inantii ii sheega xaggay tagtay guryuhu may u jawaabayaan uma jawaabayaan kolkaa wuu wareeray oo ciddii lala hadlayey su-aasha la weydiinayey iyo ciddii kale ayuu kala garan la'yahay waa taxayur inuu wareersan yahay buu muujinaya taxayur iyo tadajur weeyaan ayaa manaasila salma salme guryaheegaay ayna salmaakii mee salmadii halkan deganaan jirtay min ajli haadaa kan aawadii ayaanu bakaynaha uga oohinay salmo salmaba annagaa ka oohinay buu leeyahay bakaynaakii adigana waanu kaa oohinay guriga guryahanow adiga oo guryahanana waanu ka oohinay inantii salmo ahaydna waanu ka oohinay halkaa xarful cadaf baa ka maqan bay yidhahdeen culimmadu min ajli haadaa bakaynaaha bakaynaaki kitaabkeennani ma odhanaye laakiin kitaabta kale ayaa bakaynaaha oo inantii salma ah iyo bakaynaaki oo manaasisha ah xarfulcadaf baa udhexeeyey bakaynaaha inantii waanu ka oohinay wa bakaynaaki adigana manaazilow manaasishanay idinkana waanu idinka oohinay xarfulcadafkaa maqani ma qoraysiin oo beydkaa jabi haddaad qortiin laakiin macnaha ayuu ku jiraaye la soco macna ahaan buu meesha ula socdaa waa taxayur wayakturu haada taxayurku wuxuu bataa fii nidaa'i aladlaal adlaasha markii loo nidaynayo iyo almadaaya gaadiidka adlaal waxaa la yidhaahdaa adlaal dalalka waxaa loo yaqaanaa dalal waa markuu reerku degan yahay saw calaamo kama guuro markuu guuro saw calaama meeshii kagama hadho calaamo caddaynaysa inuu meeshan reer deganaa saw calaamo la- saw asar ma jiro asarkaasaa adlaal loo yaqaanaa amaa guriga oo kale gurigu kolkuu dumo gurigu markuu dumo saw kama tago sidaad garanaysa sees yar oo hoose seeskaa jaba waxaasaa ayaa jabad baa la yidhaha soo ma ahayn kaasuu noqonaya adlaashu kolkaa inta badan waxay u adeegsadaan oo kale seeska yare guriga calaamadiisaana waa loo adeegsadaa oo shaacir kalaa tilmaamaya seeskaa yare guriga calaamadiisa oo wuxuu yidhi limayata muuxishan dalaluun yaruuxu kaanahu khilaluun limayata inanba mayadu waa dumarka inta badan ku- ka- ayay kaga kinaayoodaan limayata inanta madya la yidhaahdo waxa uu ahaaday muuxishankii oo cidlaah dalalun gidaar yar gidaarku waxa weeye kolkaa halkii waa la odhan karaa jabadkaasi waa sax sheekhu inoo sheegaya oo waa guryihii caadiga ahee laga guuray jabad bay noqonayaan gurigan dhiskiihina sees buu ka tagaa kolkaa labadaba sax baa loo yaqaanaa raasun maaha ilaa way ka- wuu ka guda ballaadhan yahay raas wuu ka guda ballaadhan yahay kolka waxaa jira limayata muuxishan dalalun dalalka ninkaasaa tilmaamo wuxuu yidhi yaluuxo dalalkaasi waa gidaarka yar ee- waa waa waxa way seeska yar yaluuxu wuuba is- ufayaa buu ku leeyahay haddana kaanahu khilal seefta waxaa jira gunteeda hoose halka gacanta la qabto xaasaw yar baa lagaga duubaa xaasawdaa yaree lagaga duubo oo kale bahalkan seesku saasoo kale u iftiimayaa buu leeyahay bimacnaa wuxuu sheeganayaa seeskan roobab badan iyo dabaylo badan iyo wakti badan oo ku dhacay inayna haddana isbeddel ku samaynin taa inuu shee- doo- ayuu doonaya inuu sheegto wayakturu waa badan yahay haadaa kani fii nidaa'i aladlaal adlaasha oo waxa aynu tilmaanay nidaheega ayuu ku badan yahay iyo walmataaya gaadiidka gaadiidkana la hadalkiisa mataaya gaadiidkii marka gaadiidka lala hadlayana ama gaadhi la hadal dee iminka oo sayaaraadkaa u nidee ama gaadiidkii hore la raran jiray u nideeyo inta badan waa taxayur weeyaan haddaadan taxayursanayn maxaad uga nidaynaysaa gaadiid gaadiidku ma miyuu ku aqbalayaa baad u malaynaysaa walikhtisaasu ikhtisaas ayuu ku soo arooraa nidihu ikhtisaas buu soo arooraya wahwa ikhtisaasku dikru ismin ismi in la sheego weeyaan ismigoo daahirin daahira bacda damiirin damiir kadib libayaanihi in la caddeeyaana loo sheegaya waa naxwu qowlihi tacaala ayoo kale ikhtisaaska waa baab sidiisa u dhammaystiran oo naxwada ka tirsan weeyaan baabka baabulikhtisaas la yidhaahdo iminka haddaad fahmi kari majiid raxmatullaahi ilaahay naxariistiisu iyo wa barakaatuhu ilaahay barakadiisu calaykum dushiina ha ahaato ahla albeyti ahlulbeydow ahlalbeytkaa weeyaan iminka ikhtisaaska iminka ahlalbeytkaa nidaa ka xadfan xarfu nidihim baa ka xadfan yaa ahlalbeyt weeyaan haddaba ahlalbeyt waa nide nidahan maxaa looga jeeda waa ikhtisaas bimacnaa naxariistan iyo barakadaba waxaanu ku khasisaynaa ahlulbeytka ahlalbeyt waa ismi daahira wuxuu daba dhacay damiir oo calaykumuna damiir ahayn damiir weeyaan kolkaa ismiga daahirka ee damiirka daba dhaca weeyaan inahu ilaahay xamiidun mid la mahadiyo weeyaan mar kaste majiidun oo haddana sharaf badan ilahay waad mahadinaysaa mar kaste sharafna waa leeyahay wanaxwu naxnu anagu alculamaa culimada ayaan khasisayaaye warasatu lambiyaa'i ambiyada dhexalkooga kuwii hayay baanu nahay naxnu kolkaa tidaasuu damiir ma aha alculamaa amuna ismi daahira ahayn sow bacda damiir ma dhicin ikhtisaaskii weeyaan dee sheekhu kolkuu inoo tilmaamayey waa kiina yidhi ikhtisaasku dikru ismin daahirin bacda damiirin libayaanihi naxnu kolkaa tidhaa maa la garanayaa naxnuda naxnudu waayo maree hebel baa mise waa reergiisa waa alculamaa kolkaa ismigan daahirkaa ayaa naxnudii fasiraya kolkii raxmatullaahi wa barakaatuhu calaykum la yidhaah calaykumta yaa lagula hadlaya ahlalbeytkaa lagula hadlaya kolkaa ismiga daahirkii waa libayaanihi kolkuu soo tilmaamayay libayaanihi waa kiina yidhi naxnu anagu alculamaa culimada ayaan khasisaynaaye warasatu lambiyaa'i ambiyada kuwii dhexalkooga hayay baanu nahay haddaba damiirku mar calaykum oo kale u noqonaya marna naxnu oo kale wayakunu likhtisaasu ikhtisaasku wuxuu u noqdaa ima litafaahur faan oo kale ku soo aroora naxnu alcarab naxnu alcarab askha man bedel soo ma odhan maxamed ibnu malik naxnu anagu alcarab hadda carab baan khasisayaaye askhaa man bedel cid wax bixisa cidda ugu deeqsisan baanu nahay buu ku leeyahay deeqda anagun baa naloo yaqaana waa iftikaar naxwu ana ukrimu dayfa ayuha arajul ana anigu ukrimu waxaan wanaajiyaa adayfa ayaan wanaajiyaa ayuha arajulu ninkanow ayuha arajul daadii xarfunidii baa ka maqan yaa ayuha arajul weeyaan damiirkiina waa ana oo waad haysataa waa tafaakur waa faan ninka kule martidaanu si fiican u galaa waa ninka u faanaya wayma litawaaduc tawaaducna wuu ku soo arooraa naxw ana alfaqiiru anigu baa faqiira almiskiin oo baahan welibana ayuha arajulu inankanow in ayuha arajulu inankanaan hadda khasisaya cafwan ayuha arajulu inankanow maaha inankanaan khasisaya wey isagun weeyaan haddaad ayuha arajuluda doonayso waaba anaba nin weeyaan ana ukrimu dayf ayuha arajul waaba isaga waa nin labaduba ayatu halmar ah haddaynu odhan lahayna anadu inan bay noqon lahayd anadu inan bay noqon lahayd markaana wanaxw allahuma kfir lana ilaahow noo dhaaf ayatuha alcisaaba kooxdanaan hadda khasisayaaye lanaadaan maad arkaysaa ilaahu noo dhaaf soo maaha lanaadaa siyay ku dhacaysaa oo dadka ilaahay dembi dhaafka weydiisanaya waayo waayatuha alcisaaba waa koox meel wada joogta weeyaan intaasoo dhani waa tawaaduc bay ka ahayd bal hadda tamriinkaa iyo macnihiisana aynu eegno bayin waxaad cad tamriin bayin waxaad caddaysaa niyahow almacaaniya macaanidii caddee alxaqiiqati ee alxaqiiqati ee xaqiiqada ahayd almustafaadati ee laga faa'iidaysanayey min siyaqi nidaa'i nidaha siiqooyinkiisa laga faa'iidaysanayey iyo walmacaanii macaanidii almajaaziyati ee majaaziga ahayd almustafaada ee iyadana laga faa'iidaysanayey min alqaraa'ini qaraa'inta fii maa yeli waxa soo socda
صح شمير ولا تزل ذكير الموت فنسيانه ضلال مبين
صاحي صاحبك يو شمر هدا حيده ولا تزلها كزول ذاكر الموت موت إلى الحصول صنعته فنسيانه إلو قيسه ضلال مبين وبعض عضيه صاحبك يو وحك ليه شمر ولا تزل ذاكر الموت إمك كلمة صاحية حرف نديه با كمقا يا صاحي ويان يا صاحي وحو صاروري ومعنى مجازية وإغري ويان يا مظلوم سوقر ميسي إغريه ويان صاحبك أياد ديري قلينيسا أما بورهن بعضو سمينيسا waxaanaad ku boorinaysaa inuu cibaadada ku dadaalo
يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس عتوهم في الزيادين yaa la qawmi talkayow wa yaa la amhaali qawmi talkay kuwa lamidka ahaw liunaasin ummad baan idinku yeedhayaa cutuwuhum xadgudubkoogu fi ziyaadin kol- kolka ka dambaysa kasii siyaadayo talkayow ama talkay ragga lamidka ahaw waxaan idinku yeedhayaa buu yidhi niman xadgudubkoogu uu sii ziyaadayo bal hadda kaalaya nimankan ila arka buu yidhi xadgudubkoogii marba markii ka dambeeyey ayuu kasii siyaadayaa yaa la qawmi xarfunidaa meesha yaalla laakiin xarfunidahani sidaad garanayso maaha nidihii aynu naqaanay maaha nidihii aynu naqaanay ma aha xarfu nidahni qaybtii haddaad aragta laamba waa nudbada baabkeegii weeyaan waa baabu nudba ayay noqonaysaa yaa la qawmi wa yaa la amhaali qawmi liunaasin cutuwuhum fi izdiyaadin yaa larijaali dawi lalbaabi min nafarin laa yabraxu safahu lmurdi lahum diina muxuu yidhi kan kalena yaa larijaali ragow ragga oo dawil albaab caqli u saaxiibahow min nafarin koox ayaan idinku yeedhayaa eeg haddaad aragto laamkaas inta badan yaa la qawmiyo yaa la rijaaliyo laamkaa dee naxwaha dib ugu noqonaysi naxwaha caddeeye nudbada ayaa inta badan loo yaqaana maawaha loo adeegsado amaayaha loo adeegsado abwaabta manduubka yaa la rijaali ragga raggaasoo dawil albaabi caqli u saaxiibahow min nafarin koox baan idinku yeedhayaa laa yabraxu safahu maangaabnimadu una ka zuulaynin almurdii lahum ee hadda iyaga halaagaya halaagaya diinan diin inuu idin u u ahaado wuxuu yidhi raggo waxaan idinku yeedhayaa koox meeshan joogta oo maangaabkii halaagayey diin u yahay ka warran maangaabnimada ayaa diin u ah buu leeyahay caqli gaabnimada ayaa caqli oo hagaya buu leeyahay niman noocaasaan la yaabanahaye balkaala yeela arka waa tacajub wuu yaaban yahay weeyaan waa nudbadii weeye nudbadaasi waxay usoo aroortay tacajubba iyada laftirkeega usoo aroortay
أيها القلب قد قضيت مراما فإلى ما الولوع بشهواتي وزجري كنا أيها القلب قلبي يا أيها القلب ويان قد قضيت واحد ما استرتي مراما وجيدو أيات ما استرتي فإلام فإلام إلى قرم أيو الولوع من منشهني أهانيا بشهوات شهوات قد كون منطعي قلبي يسيب الله الله يا يو وحجري قلبي يو wakti idil baad soo cunaysaye ood xataa xumaha wax badan ka soo samaysaye haddana go ilaa intee in leeg baad kusii mamanaanaysaa buu kuleeyahay xumahanaad kusii jeeduun maadan ilaahay u noqonayn oodan ilahay xusuusnaanaynin ayuha alqalb waa zajri weeyaan
أيها القلب قد قضيت مراما فإلى ما الولوع بشهواتي ayuha alqalbu qalbiyow qad qadayta waxaad dhammaysay maraaman ujeedo ayaad dhammaysatay ee fa ilaama ilaa goorma ayay alwaluucu mamanaanshahan ahaanaya bishahawaati shahawaadka aad ku maman tahay
أيا شجر الخابور ما لك مورقان كأنك لم تجزع على ابن ظريفين cala bni ariifin ibnu ariif nin cajiiba buu ahaa u geeriyooday markuu geeriyooday ayuu ninkanoo gabayaa baroor diiqu samaynaya wuxuu moodayaa in ibnu dariif adduunkao dhaniba u ooyayuu moodaya intuu soo maray meel dee daaqu si fiican roobkuna ugu daayo daaquna u ka baxayo ayuu arkay geed yaroo magoolayoo fiilaya geed yaroo magoolo fiilaya markuu arkay ayuu la yaabay kolkaasuu yidhi intuu geedkii khaabuur baa geedka la odhan jiray intuu sii eegay buu yidhi oryaa geedkan khaabuuro buu yidhi maxaa kugu dhacay maba ooyey sida sawdigan qoslaya kolkaa fiilkii yaraa iyo dee sidii noocii yaraa u baxaya ayuu qosol ka dhigaya inuu ooyuu doonayey tiina uu ka waayey أيا شجر الخابور ما لك مورقان كأنك لم تجزع على ابن طريفين ayaa shajara alkhaabuur geedkii shajarulkhaabuurka la odhan jirayow maa laka maxaa kugu dhacay muuriqan baaba tahay mid caleen bixinaye kaanaka waxa lagu moodaa lam tajdac inaadan argagixin calabni tariifin inaadan u argagixin hadda maadan argagixine maxaa kugu dhacay ma odhan waa lagu moodaa buu yidhi adduunka o dhani wuu argagaxaye laakiin waa lagu yar moodaa inaadan argagaxsanayn caleenta inaga jooji buu leeyahy ha qoslin waad aragtaa ayaa shajar alkhaabuur nidaha noocan oo kalihi waa maxay nidaha noocan oo kalihi waa kii aynu xaggan hore kusoo maraynay waa taxasur qoomamo ibnu ib- ninkaa ibnu dariifa ayuu u qoomamoonayaa geeridiisii yaa ayuha daalimu fii ficlihi adulmu marduudun calaa man dalama yaa ayuha daalim ninkan daalimkaa fii ficlihi ee ficilkiisa dulmiga ku samaynayo adulmu dulmiga marduudun waa marduud calaa man dalama cid dulmigu wuxuu ku soo noqonayaa ciddii dulmiga samaysay uun haddaad adigu daalim noqoto oo dulmi samayso dulmigaa aad samaysay cidhibtiisi iyo hoogiisu adunbu dib kugu soo noqoni haddaba yaa ayuha daalim halkan nidaa yaalla nidaha halkan yaallaa muxuu noqonaya yaa ayuha daalimu fii ficlihi waxa weeyaan kii aynu soo sheegayna zajriga ahaa waa dulmiga iskaga hadh iska daawayaan dulmiga yaa ayuha daalimu fii ficlihi adulmu marduudun calaa man dalama
الريحانة العينين والأنف والحشاء ألا ليت شعري هل تغيرت من بعدي
alaa layta shicrii hal tagayarti min bacdi arayxaanata alcaynayn labada indhood raaxadoodiiyow walanfi sanka raaxadiisow walxashaa laabta leh raaxadeedoy alaa hal alaa layta shicrii alla dareenkaygow hal tagayarti miyaad isbedeshay inanay min bacdi intaan kaa maqnaa baljoogay ma isbedeshay buu leeyahay kolkaa wuxuu yidhi arayxaanata alcaynayni walanfi walxashaa alaa layta shicrii hal tagayarti min bacdi nidaha noocan oo kale ah majaaskii ka dhigi mayne qeybtii xaqiiqada ayaynu ka dhigaynaa waa xaqiiqada laftarkeegii kolkaa waxa weeye nidihii saxda ahaa kolkaa nidaha saxda ah xaggii kale tanziil wuu ka noqon karaa tanziil wuu ka dhici karaayo inantani way ka fog tahay markay inantii ka fogaatay ayay laakiin mar kaste qalbiguun kaga jirtaa mar kaste maxaynu nidhi qalbiguun bay kaga jirtaa waxay qalbiga un kaga jirtaba fogidii ay ka fogayd ee laakiin qalbiga ay ka dhaweyday qalbigan un ay kaga jirtay ayuu dhawidii qalbiga istixdaarkii ayuu ka dhigay sidii waxay qariib tahay kolkaasuu hamsihii ugu nideeyey arayxaanat alcaynayn buu yidhi
يناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح yaa naaqu halay buu yidhi siirii bal hadda soco canaqan socod fasiixan degdega ilaa sulaymaan u soco fanastariixa waynu raaxaysanaynaaye wuuba wareeray madaayaa ma- gaadiidka marka loo nidaynayo horaynu usoo baranay nidaheegu noocuu noqonayo yaa naaqu hashiisii buu la hadlayaa yaa naaqu halay wuu la sheekaysanayaaba malaa cid kaloo la sheekaystii waaye may tidhi yaa naaqu siirii canaqan fasiixan ilaa sulaymaana fanastariixa yaa naaqu halay siirii soco canaqan socod fasiixan degdega ilaa sulaymaan sulaymaan u degdeg fanastariixa waynu raaxaysanaynaaye ninkaa ciddii la kulantaaba way raaxaysataaye adna rarka ha lagaa dejiye e halkaynu ku soconnaa halkaa ahe balaadu dheere dheeree buu leeyahay xajabuuhu can iriyaaxi liannii
حجبوه عن الرياح لأني قلت يا ريح بلغيه سلاما
xajabuuhu way qariyeen can iriyaaxi dab- dabaylihii bay ka qariyeen ninkan gurigaba kama soo baxayo dabaysha ayaa loo diidayaa buu ku leeyahay xajabuhu way xijaabeen can iriyaaxi dabaylahay ka xijaabeen liannii anigu qultu waxaan idhi yaa riixu dabaylay balliqiihi ninka iga gaadhsii assalaama salaam wuxuu leeyahay ninkan dabayshii baa laga xijaabay oo gurigaba ha ka soo bixin baa layidhi sababta dabaysha looga xijaabay miyaad garanaysaa anigaa dabaysha farriin usoo dhiibay buu yidhi dabaysha ayaan farriin usoo dhiibay waxaan idhi dabaylay intaad ninkii u tegtid salaan iga gaadhsii markay ogaadeen dabayshuba inay farriintayda waddo ayaa dee la yidhi dabayl bayuuna arkin daga- dabayl ba ha laga qariyo dee yaa farriintiisii iyo salaantiisii yaa gaadhsiinaya
حجبوه عن الرياح لأني قلت يا ريح بلغيه سلاما xajabuuhu way xijaabeen can iriyaaxi dabaylihii bay ka xijaabeen liannii anigu qultu waxaan idhi yaa riixu baan idhi dabaylay balliqiihi iga gaadhsii assalaama salaam iga gaadhsii waa kan ka horreeyey oo kale un yaa naaqu oo kale ayuu kani noqonayaa yaa riixu balliqiihi salaama
يا ليتني كنت سبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أقتعا yaa laytanii alla miyaan kuntu ahaado sabiyan inan yaroo murdica nuugaya oo taxmiiluna ay xambaarsan tahay adalfaau dalfa ay xambaarsan tahay xawlan sanad agtaca dhamaystiran waxaad jirta dalfaha maxaa loo yaqaanaa maa hiya dalfa dalfadu waxay noqonaysaa waa inan inan baa dalfa la yidhaahdaa laakiin inta badan waxa saxda dalfada waxaa la odhan jiray dumarka kuwa buryaha waaweyn laayaa dalfe la yidhahdaa kolkaa ninkani nin ahlu diina maaha kitaabkani wuxuu usoo qaatay ma aha diin uu uu kaa baraye waxa weeyaan inaad luqada qaybtii uu ka sheegayay unaad ka faa'iidaysatid weeyaan kolkaa malaha intuu ina noocaas arkay ayuu jeclaystay inay xambaarto kolkaasuu yidhi say kuugu suurtoobi lahaydo markaasuu yidhi alla maan ilmo yaroo carruura ahaade buu yidhi waayo ay kolkaa intuu naaska nuugayo inantaa yar ay iska xambaarsan tahay kolkaa wuxuu tilmaamaya inuu markaa ay u suurtoobi lahayd inuu inantaa ay xambaari kartay buu sheegaya yaa laytanii kuntu sabiyan murdican taxmiluni dalfaau xawla naktaca idaa bakaytu qabalatni arbacan idan adallu dahra cabki ajmacan haddaan oogana way dhunkan lahayd buu yidhi kolkaa oohintaba ma joojiyeen hay dhunkatuune mar kasta waan ooyi lahaa un buu yidhi kolkaa nin dee diin ma aha ahlu diinehe iska ilaali yaa laytanii baynu uga jeednaa inagu yaadaa xarfu nidaha ah ayaynu uga jeednaa yaa laytanii kuntu sabiyan alla miyaan ahaado ilmay sabiya murdican oo nuugaya taxmilunii ay xambaarsan tahay adalfaau badhiya waaweyntaasi xawlan sanad idil agtaca oo dhammaystiran welibana sanadun ma iska kay xambaarta buu leeyahay waxaa jira haddaba nidaha noocaas oo kalihi muxuu ku soo arooraya xarfu nidahani wuxuu ku soo arooraya iminka yaa laytaniihi waa wuxuu wuxuu ku soo arooraya waa kii yaa laytanii kuntu turaaban oo kale waa tawa- taxasur weeyaan yaa laytanii kuntu turaabantii oo kale weeyaan
يا ليلة لست أنسى طيبها أبدا يا ليلة لست أنسى طيبها أبدا كأن كل سرور حاضرون فيها yaa laylatan habeen lastu anan ahayn ansaa mid iloobaya diibaha udgeenkeega abadan weligayow habeenkan anan udgoonkiisa marnaba iloobayninow buu leeyahay kaana kula suruurin waxaabad moodaa farxad kastiba xaadirun fiiha habeenkanun inay dhex taallo habeenkan maanaa iloobayaba buu leeyahay udgoonka ka soo baxaya يا ليلة لست أنسى طيبها أبدا كأن كل سرور حاضر فيها يا ليلة لست أنسى لست أنسى طيبها أبدا weligayba diibkaaga iyo udgoonkaaga iloobi maayo haddaba halkaa yaa laylatan baa yaalla habeen buu ninkani u nidaynaya habeenku miyuu aqbalaya miyuu u dhawaaqay baad u malaynaysaa taxayur buu muujinaya habeenku maadaamuuna u dhawaaqaynin taxayur buu muujinaya ereyadan tusaalahan ka dambeeyaana waa lamidun يا ليلة كالمسك مك- مخبرها وكذاك في التشبيه منظرها أحييتها والبدر يخدمني والشمس أنهاها وآمرها wuxuu leeyahay yaa laylatan alla habeen kal miski oo miskiga oo ka uu kale uu yahay makhbaruhaa warrankeegow habeenkan warkiisu miskiga oo kale uu yahay buu leeyahay habeenku warkiisu macaana wash- wakadaaka fi tashbiih saasoo kale u ahaaday xagga tashbiihana mandaruhaa ee daymadeedu habeenkan eegidiisi iyo indhahu markay eegayaan waa miskigoo kale xagga warkan uu warramayo iyo waxan uu noo xambaarsan yahay waktigu isaguma ogid inuu farriin kuu wado wakti kastabaadi farriin buu kuu xambaarsan yahay laakin de haddaad fahantuun baad farriintaa ka reebanaysaa farriintaa haddaad fahanto satubdii laka alayaamu maa kunta jaahilan waya'tiika bilakhbaari man lam tuzawidi satubdii laka alayaam kolkaa war buu kuu sidaa habeenku maalintuna war bay kuu sidaa yaa laylatan habeen kal miski miskiga oo kale uu yahay makhbaruhaa khabarkeegow wakadaaka saas oo kale uu ahaaday fi tashbiihi xagga u egaanshaha mandaruhaa mandarkeegiiyo eegiddeedow oo axyaytuhaa aan welibana nooleeyey walbedru yakhdumunii habeenkaa waa nooleeyey buu leeyahay walbedru yakhdumunii dayuxuna wuu ii khidmaynaya washamsu anhaaha waxaan leeyahay cadeediina waan nahiyaya wa aamuruhaa waanan amraya cadeedda nahyi baan ku samaynayaayoo habeenkani u qurux badan yahay ma arkaysaa dayxiisuna anuu ii khidmaynayaayo ma arkaysaa hadday cadeedu timaado habeenkiisa u tegi maayo kolkaa cadeedaan nahiyayayoon amr nahyi baan saaraya cadeeday ha soo bixin haddana waan amrayaayoo iska joog halkaagaa habeenkani hay daa'imee baan leeyahay buu leeyahay haddaba habeen buu nideeyey ninkana nidahaasi waa kii kan ka horreeyey oo kale
يا من تذكرني شمائله ريح الشمال تنفست سحرا wuxuu doonayaa inuu tusaale inoo soo qaado habeenkii buu la hadlayaa imikana wuxuu yidhi yaa man tudakirunii yaa manka tudakirunii uu ixusuusinayo shamaa'iluhu sifooyinkiisu uu ixusuusinayo yaa man tudakirunii kuu ixusuusinayo shamaa'ilahu sifooyinkiisa riixu shamaal dabayshaa waqooyiga ka timaadaa ka ixusuusinayso tanafasad iyadoo welibana soo neebsanaysa saxaran waktiga suxuurta ah nin buu la hadlayaayo wuxuu yidhi ninka shamaa'ishiisii iyo akhlaaqdiisa aan ku xusuusanayo laydhaa yaree waqooyiga ka timaada laydha yaree waqooyiga ka timaada mar alla markaan dareemo dabeecooyinkaagii baan dareemayaa buu leeyahay dee laydhaa waqooyiga ka timaad waxaa laga yaabaa horta laydh qabow ma ahee la soco ninkan ma ammaanayo kolkaa haddaba laydha waqooyigu may qabowdahay dabayshu goormay xaggaa ka timaadaa sow jiilaalkii ma aha jiilaalkii bay xaggan ka timaadaa kolkaas shamaal haddaynu nidhaahno weeyaan shamaal haddaynu shiinka u fadxino waayo shamaal iyo shimaal waxay ku kala duwan yihiin shimaalna waa bidixda gacantaadan bidixdaa shimaal la yidhaahdaa shamaalna waa xawey waqooyigii weeyaan mid labaduba wada shimaalun ma wada aha waa januub oo kale haddaad junuub tidha junuub ma koonfurba junuub waa dhinaca junuub dhinaca ayay noqonaysaa waa ka ilaahay xataa idaa wajabat junuubuha waa dhinaca ayaa junuub la yidhahdaa laakiin markaad koonfur oo kale doonaysid inaad tidhaahd jiimkun baad fadxini januub baad odhanaysaa januub wuxuu yidhi yaa man tudakirunii kii uu xusuusinayo shamaa'ilahu shamaaishiisii kuwii xusuusinayo riixu shamaal riixdii waqooyiga ka yiminaysa ay xusuusinayso tanafasad tanafasad iyadoo neefsanaysa saxaran waktiga suxuurta iyadoo neefsanaysa taxasur buu samaynaya ninkan uu taxasuraya ayuu uqoomamoonaya u warwaraya waida mtadaa qalamun anaamilahu saxara alcuquula bihi wamaa saxara halkaa anaamilahu buu idin yidhi sow maaha waida mtadaa mar alla markuu kala jiidmo qalamun qalam markuu kala jiidmo anaamilahu xubnihiisina uu ku kala jiidmo hadduu ninkani qalankaba saa u qabsado buu leeyahay qalan qalinba hadduu qaata ninkani saxara alcuquula caqliga ayuu sixraa bihi qalinka ayuu ku sixraa dad waxaa jira qoraalka ay kuu sameeyaan markay qoraal kuu sameeyaan qoraalkooga wax ka macaanba aadan arkaynin yaa cibaaradiisaa eegoo aqriyuunbaad is odhanaysaa sidii wuxuu caqligaaga sixrayoo kale ama hadduu hadlo yaa hadalkiisa dhegaystooo kaluunbaad odhanaysaa wuxuu leeyahay waidamtadaa qalamun qalamkaa yidhi kolkuu kacuu iskala jiido anaamilahu xubnihiisana uu isku kala jiido saxara alcuquula cuquusha ayuu sixraa bihi qalinka ayuu ku sixraa buu leeyahay wamaa saxara haddama sixrana caqligiina ma sixrayo beydka waida mtadaa qalamun anaamilahu saxara alcuquula bihi wamaa saxara beydkaa saasunba idiin qoray sow ma ahayn ma sidaa unba idiin qoray saa unba idiin qoray ya khaarij almawduuc weeyaan ha mid kalea ka dambeeyo maxaya kaasi lama xidhiidhsana iska ilaaliya kaasi waa mid gaara ha yaa qalba way يا قلب ويحك ما يا قلب ويحك ما سمعت لناصح لما ارتميت ولا اتقيت ملاما يا قلب قلبي ويحك هو قاقي ما سمعت ما ذنبك سنين لناصح مد نصيحين يانا ملها قلبي يسيب الله يابا يو إن كان قلبي يسيب كي يابين وحير يا قلب قلبي يو ويحك هو قاقي ما سمعت لناصح ملها ويقا وعدي ما ذن مقلب ليا ولي قابا ملها وح وعدي ليا ما ذن مقلب lama artamayta iskumaadan tuurteen balaayooyinka haddaad maqashay wala taqayta malaaman iskamana ilaalinaysid buu leeyahay canaane wuxuu ku leeyahay canaanna iskama ilaalinaysid oo wax kastoo lagugu canaananayo waad galaysaa ceebna kama baqaysid ilaahayna kama yaabaysid idhaha weeyaan qalbigiisii buu la hadlayaa kolkaasuu yidhi malaha weligaaba meel wacdi lagu hayo maadan maqal qalbiyow yaa qalbu baynu uga jeednaayo waa zajri
يا أعدل الناس لفي معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم
ninkani waa sayfu dawlo haayo ee ninkani cafwan wuxuu wuxuu ahaa ninkii la odhan jiray mutanabbi wuxuuna la hadlayaa sayfu dawlo la hadlaya mutanabbi gabayaagii dee ugu caansanaa buu ahaa uguna carabka toosnaa sidii la yaqaanay laakiin sayfu dawla mararka bedhkood waxa laga filan yeeli jiray wuxuu samayn jiray sayfu dawla gabayaagii yaryaraa ma garanaysaa een caankaba ahayn intuu u yeedho unba intuu gabayar tiriya yidhaahdo unbuu cadiyo aan laga filaynin u dhiibi jiray mutanabbiyo libaaxiyana halkaasuu iska fadhiyaayo wax alle wax loo dhiibayaa ma jiro kolkaasuu mutanabbiyaabay oo markaasuu gabaygan tiriyey gabay dheer oo noocani kamid aha buu tiriyey yaa acdala annaas dadka ka ugu cadaaladda badanow ilaa fii mucaamalati markaad aniga ila dhaqmayso mooyaane buu yidhi nin cadaalad badan baa tahay kolkaad aniga ila dhaqmayso mooyaane buu yidhi ilaa fii mucaamalati fiika alkhisaam adaan kula doodayaa buu yidhi adiga ayaan kula doodayaa wa anta alkhasmu adigaana inoo dood qaadi walxakam xaakimna inoo noqon adigaan kugula adaan kula doodayaa yon kula dacwoonayaa buu yidhi maxkamadaynu isla tegaynaana waaba adiga uun kolkaa raje miyaan helayaa buu yidhi kol haddaan adiguuna kaa dacwoonayo adiguuna maxkamaddii a tahay inaan cadaalad hele miyaan helayaa buu yidhi kolkaa waxa tahay beydka qaybtiisa hore u daliishanayaayo yaa acdala annaasi ilaa fii mucaamalati aniga marna mar laba cadaaladii maadan samayn jirine seen kaaga rajaynayaa buu yidhi cadaalad adna waan kaa dooday kaa dacwoonaya kan ku dacwoonayne maxkamadiina waa adigayun haddaba yaa acdalannaas waa iqire oo inagii ku marayni kitaabkeennii kale yaa acdalannaas wuxuu kusii dhiirigelinayaa cadaaladiisa inuu sii wato tamriinka intaa la-eg kama shaqaynanin kitaabkaygu kitaabtiinaasi ma ka shaqeeyeen ma mid uga shaqeeyeyba ma jiro waa gartay tambiihaat alawalka koobaad yuudacu alkhabaru khabarka waxaa la dejiyaa mawdica alinshaai inshe meeshii meeshii liakraadin ujeedooyin baana loo dejiyaa kasiiratin badan ujeedooyin badan baa loo dejinayaa muxuu doonayaa khabarkiibaa iminka meesha inshaha la dhigaya ujeedooyin badan ahamuhaa waxa ugu muhiimsan cashirkan yari waa munaasib ilaa xad oo saw khabarkii maynaan soo badan baabidilo khabarkiiya saw inshihiina maanta inagama dhammaanin kolkaa waa in la iskugu ken yaro celceliyadee ahamuhaa waxa ugu muhiimsani atafaa'ul tafaa'ul weeyaan naxw hadaaka allah ilaahay ha kugu hanuuniyo bisaalix alacmaal acmaasha wanaagsan hadaaka allah maxay ahayd ilaahay baa ku hanuuniyey sow maahayn hadaaka allah soo ficil maadi maaha macnihiisuna muxuu noqon lahaa hadaaka allahu ilaahay baa ku hanuuniyey sow maahayn oo warba maaha markaad ninka u ducaynaysid maxaad odhan hadaaka allah khabarkii weeyaan oo laakiin meeshii maxay buu yaallaa khabarkani meeshii mawdicu linsha waa ilaahay ha ku hanuuniyo halkuu ilaahay ha ku hanuuniyo ka odhan lahaa buu ficil maadi soo qaatay waa tafaa'ul oo sidii wuxuu hanuunkii dhacay oo kale kaana alhidaayata xasalat bilficli hidaayadii wayba dhacdayba waa raximahu llahu oo kale raximahu llah kolkaad leedahay eeg raximahu llahu ilaahay baa u naxariistay weeyaan macnuhu miyaad ogtahay inuu ilaahay unaxariistay maadaa ka warrami karaa kolka wa waxay ahayd inaad ducay ahayd ilaah u naxariisto halkaad ka odhan allahuma arxamhu halkaad ka odhan lahayd unbaad raximahu llah ka odhan ilaahay baa u naxariistay waa khabar laakiin meeshii inshuhu yaallaayo waxaad uga jeedaa maxay ilaahay ha u naxariistaad uga jeedaa ilahay ha u naxariisto ilahay baa u naxariistaydan ilahay ha u naxariistaad uga jeedaa kolkaa waa tafaa'ul sala allahu calayhi wasalam oo kale weeyaan fa akhbara canha waa ka warramay wanaxu wafaqaka allah ilahay ha ku waafajiyo ilahay baa ku waafajiyey bay noqonaysaa khabar ahaan kolkaynu eegayno walixtiraaz baa kamida iska ilaalin can suurati alamri la iska ilaalinayo waxaa khabar loo magacaabaa meesha inshaha amarkii baa la iska ilaalinaya ta'aduban waa edebsi iyo waxtiraaman ixtiraam raxima allahu fulanan raxima allahu fulanan tafaa'ulkii un bay kamid tahay tafaa'ulkii un bay kamid tahay maadaamay tafaa'ulkuun ka mid tahay halkii hadaakallahudii maad arkaysaa halkaa laftarkeygaba amarunba la iska ilaalinayay amarka taadiwun bay ahayd kolka sheekhu wi noo yar kala qaadaye kala qaadkaasi waxba nugto balaadiya maaha nugto balaadiya maaha walixtiraaz iska ilaalin can suurati alamri la iska ilaalinayo taaduban edebsi iyo waxtiraaman xurmayn naxu raxima allahu fulanan ilaahay baa u naxariistay hebel bimacnaa ila ilaah u naxariistay weeyaan haddaad allaahuma arxamhu odhan lahayd allaahuma arxamhu amar bay kaa noqon lahayd haddaad allaahuma hadihi allaahuma hadihi odhan lahayd ilaahu hanuuni haddaad odhan lahaydna amaroo kale kaa noqon lahayd labadoodu waa isku midun wanaxwu yanduru mawlaaya mawlahaygu wuxuu eegayaa fii amri aniga amarkayga wayaqdi xaajatii xaajadaydana waa fulinaya waxaad tidhi war mawlahay arrinkayga wuuna arkayaa wuuna ii fulinayaa eeg ii fuli bay ahayd ama garanaysaa amarkaad ka xishootay amarkii ayaad ka xishootay ambiyaduba way samayn jireen waa kii nebi muuse maalinka dhaweydan soo maraynay rabbi innii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir ilaahow waxaad ii qadartay waan u baahnahay hadda isii ma odhan amarkaasi waa khatare ila haddaad waxaa ka hanuun jira adid ka waran ya sidii waxaad ku lahayd wa tambiih ka kalena waa baraarujin maxaa la isku baraarujinayaa calaa tayasuri lmadluub madluubka inuu sahlanaaday liquwati alasbaab asbaab badan oo xoog badan oo meesha taala aawadeed ka qowli lamiiri ninka amiirkaa baa ku odhanaya lijundihi ciidankiisa ta'khuduuna waad qabanaysiin binawaasihim foodaad soo wada qabanaysiin wa tunziluunahum waad ka dejinaysiin min sayaasihim qalcadahaad ka soo dejinaysiin ninka qaayidka hogaamiyaha markuu ciidankiisa la hadlayo cadowga marka la weerarayo odhanaya waxaad samaynaysiin horta awalan ta'khuduuna binawaasihim fooda uun soo qabta foodun baad qabanaysiin hadda wuu ka warramayaa sidii waxay xaqiiqata nimankuma bilaahuba nimankan la leeyihin ayar u fooda soo qaqabta ya amar ma aha xataa hadduu odhan lahaa fooda qabta dee isku daya weeyaan inaad fooda qabatiin laakiin waa war oo waxaad qabanaysiin aayarun foodaad qabanaysiin aayarun baad qalcadaha ka soo dejinaysiin waa amar waa war weeyaan maxay warkani waa sida noocan u baxaya waxay ka dhigan tahay nimankan aan ku duulayno ayaa niman bilaa awooda ah innagana awooddeenna ayaa aad u badan kolka haddaba tayasuri lmadluub kan aad doonayseed fooda qabanaysaa dee ayaa wax aad u sahlan ah liquwati alasbaab adiga asbaabtaada ayaa dee qawiya marka ayr maadan fooda soo qabqabanaynin maadan qalcadaha ka soo dejinaynin waaba bilaa hubba ka soo qaad ayr madaayirsa noocaa kusoo samaynaysaa walmubaalaga fi dalab ka kalena waa mubaalaga ku xeeldheeraansho lagu xeeldheeraanayo dalabkii shay baa la dalbayaayo waa lagu mubaalaqoonaya walitambiih waxaa la isku baraarujinaya calaa surcati imtithaal si deg dega in durtaba loogu dirmay amarkii amar buu ilaahay sheegayaa amarkii saada loo sheegaba dadkii kabahay qaateen oo amarkii bay fuliyeen kolkaa maxaa la isku waa mubaalaga fi طalab aad baa lagu leeyahay usii samee litambiic calaa surcati imtihal naxw waid akhadnaa mihaaqakum ballanka markaanu idinka qaadnay ilaahay baa inale markaan ballanka idinka qaadnay laa tasfikuuna hadda ma daadinaysiin dimaa'akum dhiiggiinna laa tasfikuuna dimaa'akum dhiiggiinna ma daadinaysiin muuna war ahayn ilaahay ballan muxuu inagaga qaaday laa tasfiku buu ilahay inagaga qaaday ballan ballan waxa laynagaga qaaday laa tasfiku hadaadinina dhiigga haysdilina wuxuu ilahay ballanka ina haysdilina bay ahayd haysdilina saw ma ahayn ilaahay wuxuu yidhi un isma dilaysiin waaba war eh isma dilaysiin waa war hadduu ilaahay inooga warramay dadka dhulka ku nool inayna isdilayn dee isdilba muu dhici haddii khabarun aynu saa un u qaadanno iminka laa tasfikuna waa waa khabare ma arkaysaa waa isma dilaysiin waa war isma dilaysiin haddii khabar ahaantaa unad ku daysood inshe ka dhigi weydo khatar weeyaan macna khaladaa imanaya ilaahay hadalkiisii ama ilaahay kalaamkiisii oo dee beene ay ka suurtowdo ayaa ka dhalan karta iska ilaali weligaan sababtuna waxa weeyi hadduu ilaahay yidhi laa tasfikuna dima'akum dhiiggiina ma daadinaysiin oo isma dilaysiin hadduu ilaahay noocaa yidhaahdo dee dhulka laga heli maayo laba ruux isdishaba iminkana maxaan dhulka ka helaynaa ummaddii iswadalaynaysa saw maaha haddaba khabarkani khabarnimo loogama jeedo sidan iminka ay u qoran yahay loogama jeedo haddii sidaa ay u qoran tahay unaad u fahantid oo tidhaahdid un laa tasfikuna ilaahay baa yidhi isma dilaysiin isma dilaysiin un haddaad ufahantid ood warkaa un ka dhigtid dee waa khatar waxaa lagu odhanaya ilaahay wuxuu kitaabkiisa ku yidhi cid isdili cid isdilaysaaba ma jirto cid isdilaysaa ma jirto laba ninoo isdilaya waxaanan indhaha saarnay dad isdilay ee ilaahay hadalkiisii waa sidee baa lagu odhan karaa kolkaa waa amaroo amarku dee run iyo beentoona ma ma suurtoobaynin ha isdilina hadduu ilaahay ku yidhaahdo haddaad isdishiin amarkiisii unbaad jebisay adunbaa dembiileah kolkaa isma dilaysiintan waxaa looga jeedaa ha isdilina inshaa looga jeedaa la soco kitaabkeenani balaaqada runtii qur'aanka qayb weyn sharax weyn buu ka qayb qaataa kolkaasaad u jilcin lahayd aday kula jirtaa waana macaanigaasaa muhima waid akhadnaa markii aanu qaadnay mihaaqakum ballankiina laa tasfikuuna ma daadinaysiin dimaa'akum dhiiggiina hadaadinina weeyaan hadda ilaahay wuxuu kolkaa khabar uga dhigay waxa weeye mubaalaqa dalabka aad loogu mubaalaqoonaya ilahay wuxuu ku mubaalaqoonayaa inaan marnaba dil una dhicin lam yaqul ilaahay ma odhan laa tasfiku qastan wuxuu u qastay lilmubaalaqati mubaalaqada fi nahyi lagu mubaalaqoonayo xataa kaanahum waa iyagoo nuhu loo diido famtahaluu ku dirmay markiiba kabaha qaatay uma ahbara canhum bilimtithaal ku dirankii ilaahay ay ku dirmeen ayuu ka warramay oo khabarkiiya kolkaasuu laa tasfikuna yidhi ka shanaad waa idhaaru raqba raqba ayaa la muujinaya naxwu qawlika odhahdaadiba weeyaan fii gaa'ibin kii maqnaa tidhi razaqanii allahu allah igu arsaaqay liqaa'ahu la kulankiisa razaqanii allahu liqaa'ah iminka say u qoran tahay markaad u macnaysid waa ficil maadi saw maaha ilaahay baa igu arsaaqay la kulankiisa saw maaha maxaa looga jeedaa ilaahu igu arsaaq saw maaha kolkaa idhaaru raqba waxaad muujinaysaa inaad aad u jeceshahay ninkaa kaa maqan inuu kuu soo noqdood la kulantid athani ka haaniga ah yuudacu linshaau halkaasi khabarkii oo meesha inshaha la dhigayay soo maahayn iminkana cagsigii buu inoo wareejinaya inshihiiyo halka khabarka la dhigayo athani yuudac waxaa la dhigaa alinshaau inshaha waxaa la dhigaa mawdica alkhabari khabarka meeshiisaa la dhigaa liaqraadin ujeedooyin baa loo dhigaa kasiiratin aad u badan minhaa waxaa ka mid a akraada idhaaru alcinaayati cinaayada ayaa la muujinaya bishayi shay loo cinayoonayo iyo alihtimaamu kasad